barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaa noo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeena duhurnimo oo aad kaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha augostna waa labiyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegaystayaal idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa waayo aragnimada ay la kulmaan ardadu marka ay fasal cusub u gudbaan
ardaydu horta waxay la kulmaan caqabado badan deegaanka oo ku cusub waxay yimaadaan galaasyo cusub macalimiin cusub arday cusub oo ka kala yimeeyey iskuullo kala duduwan ayaa isugu yimaadaan marka ardayga marka hore wuxuu ka bilaabaa marka hore inuu bal marka hore daraasad ku sameeyo xaaladda dugsiga iyo say wax u socdaan waxaas ayuu muddada hore ku mashquulsan yahay sidoo kalena waxaan idiin haynaa qayb kale oo ka mid a waraysigii ku saabsanaa suugaanta iyo jacaylka qaybtan wuxuu abwaan kaga sheekaynayaa gabadh uu jacayl dhex maray iyo halka ay ku dambaysay
bureeqada anaa iskala baxay laakiin gabadh magaceeda bureeqo lama oran marka gabadh kaloo bureeqa la dhahaa magace loo bedelay deegaankiina joogto weliba deegaankiina joogto marka waxaa la ninka odag ahaa gabadh yara iskuulka dhiganaysa kusoo laabay dhinacii heesaha ayaan iyana ka marhnayn
tariibtiyo soqaxii taragyadii ku siday markaanka taakulay
ibraahim ilaa turanta la yidhi ilaa torontan kusoo xambaarayo miya hay sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
qaraxyo dhowr ah ayaa waxa ay ka dhaceen gobollo ku yaalla koonfurta dalka thailand kuwaasi oo dilay afar qof tobaneeyo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi ayaa waxaay ka dhaceen magaalada xeebta ku taalla ee huhin jasiiradda loo dalxiis tago ee surat thani iyo jasiiradda la yidhaahdo fokat ee gobolka koonfur ee trang afayeen u hadlayay booliiska kornel krisana batan jarowin ayaa waxa uu sheegay in ay aaminsan yihiin in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen koox arbushayaal ah
nancy nancy belosi hogaamiyaha xubnaha xisbiga dimuqraadiga ugu jira golaha wakiilada dalkan maraykanka ayaa si cad u sheegtay in ruushka uu ka dambeeyo weeraro dhinaca internetka ah oo lagu qaaday xisbigeeda dimuqraadiga warkan ayay sheegtay shalay khamiistii iyada oo sii raacisay in khasaaraha ballaadhan ee weerarka asi geystayba ay baadhistiisa gacanta ku hayaan sanadkii hore saraakiil ka tirsan hay-adaha sirdoonka maraykanka ayaa wargeliyey xubno ka mida golaha kongareeska si kooxo taas ay u sheegeen in kooxo jabsada kombyuutarada oo u dhashay dalka ruushku in ay isku dayayaan in ay u dhacaan kombyuutarada guddida sare ee xisbiga dimuqraadiga
xiliyadan oo kale wakhtiyada dib loo furayo dugsiyada ayaa ardadu waxa ay u gudbaan fasallo ka sarreeya kuwii ay sanadkii hore dhiganayeen haddaba waryaheena v o a ee laascaanood cabdikariin olol ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah ardada da'da yara oo sanadkan fadhiisatay fasalka koowaad ee dugsiga sare kadib markii ay ka soo gudbeen imtixaankii fasallada sideedaad xilliyada dugsiyada la furo ee degmada laascaanood ayaa waxaa jira arday aad u yaryar oo ku soo biira dugsiyada sare ee ku yaalla magaalada laascaanood waxaan saaka la kulmay dhallinyaro aad u yaryar oo da-doodu ay gaadhayso dhowr iyo toban jiro kuwaasoo si weyn ula dhac inay ku biiraan galaaska koowaad ee dugsiga sare qaarkood ayaa waxay iga warrameen waxbarashadii sideedaadka iyo siday ugu faraxsan yihiin inay ka mid noqdaan ardayda dhiganaysa magacaygu waa shaafici jaamac axmed waxaan dhigtaa musiisif secondary school da-daydu waa shan iyo toban aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhigto iskoolka galaaskaygu waa fawonbi aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay iskoolka inaan dhigto anu haye waa markii kuugu horreysay aad timaado dugsiga sare galaaska koowaad baa fadhiisatay marka hore xaggaa ka soo wareegtay gatway ayaan kasoo wareegay primary school waa waa markii horeysa aan soo fadhiistay iskoolkan musiisu secondary school markii lagu yidhi fooman baad noqotay oo imtixaankii baad ku baastay maxaa dareentay waxaan dareemay farxad aada weyn aan weli dareemin in intaan aan soo wareegayay galaasyada kale aan soo dhiganaya hoose farxadaan dareemin ayaan dareemay sideedaadkii baad ka soo baxday da-daadu waa shan iyo toban jir ka waran saaxiibada adi kale qaar dhacay ma jiraan oo aan soo wareegin haa qaar dhacay way jiraan saaxiibada iyo kuwa baasayba marka waxaan rajaynaya inaan mustaqbalkayga ilaa form four iyo jaamacad aan baaso aan dhammaysto maxaadse ku fiicnayd markaad sideedaadka ahayd Haa, waxaan ku fiicnaa maadada sayniska waxaan rajaynaya inaan macalin saynis noqdo marka macalin saynis inaad noqotay haa Een, sidoo kale een, ardayda magaca cabdixii
een, cabdiraxiim bal waxaad iiga warantaa een, imise jir baad anigu waxaan ahayaa afar iyo toban jir Een, haa bal iga sheekee maanta foowan markii ugu horreysay foowan baa timid een, bal iga sheekee
Een, waxaan ku faraxsanahay in aan fowan ini een, waxaan ahay fowan b Een, waxaan ka- kasoo een, imi- ka tuway primary school markii ugu horeysay waxaan galay iskool la dhaho abian primary school waxaan kaga soo baxay afraad sanaad waxaan kusoo galay een, gatway primary school kadib markii een, ergu soo dhammaystay waxaan imi een, muse yusuf secondary school waan ku faraxsanay in aan- waxaan arkay een, ilaa in aan een, kusii wato jaamacad ilaayo een, dugsi sare een, ilaa form four hadhow mustaqbalkaygana aan noqdo dhakhtar een, ku fiican biologica iyo hagga maadooyinkaad ku fiicnayd waa kuwee markaad sideedaadka ahayd maadooyinkan ku fiicnaa waxay ahaayeen xisaabta sayniska carabiga tarbiyadda iyo maadooyin kale oo badan ayaan ku fiicnaa galaaska koowaad ee dugsiga sare waad baastay ka waran maxaa dareed farxad aad u badan baan dareemay sidoo kale ardayda dhallinyarada ee aadka u yareer ee sanadkani ku soo biiray iskuullada ku yaala magaalada laascanood ayaa waxaa ka mid a hablo kuwaasoo soo dhammeeyey dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala degmada laascanood magaca faadme cabdiraxmaan maxamed waad noqotay bal waxbarashadaadii iyo sidaad u arto bal iiga sheekee waxbarashadaydu dugsigii hoose dhexe way fiicnayd maasha allah maadooyinka ku fiicnana waxaa ka mida biolojika ee aan leeyahay cilmiga sooshiyaalka xisaabta sidoo kale carabiga maadooyinkayga lama soo koobi karo dhammaantood bal ka waran gabdho intee leeg baad ahayd inaad galaaska ee aad ku timaadeen dugsiga sare maadaama maanta aad ka mid noqonaysaan ardayda
waxaan nahay afartan iyo shan hablood waxaana dugsi dhammaan intii badankooda wax yimaadeen muuse yuusuf iyo dugsiyada kala duwan ee magaalada iyo ilaahis sidoo kale
gabdhihii aa wada dhigan jirteen ma jiraan qaar idinka hadhayna galaaskiina ee shan iyo afartanka ah haa hablo badan baa qaar iskaga tagay waxbarashadii qaar iska guursaday iska kala haa
maxaa jeceshay mustaqbalka inaad noqoto mustaqbalka waxaan jeclahay inaan noqdo macalimaad barofesoraad qof sidoo kale macallin ka mida macallimiinta dugsiyada sare wax ka dhiga ayaa v o a waxay wax ka weydiisay waxyaabaha ay la kulmaan ardayda dhallinyarada ee aadka u yaryar ee ka soo baxaya dugsiyada hoose dhexe markay yimaadaan dugsiyada sare Een, magacagaada ku bilaabay bal iga waran axmed cabdulaahi cali Een, bismillahi raxmaan raxiim Een, ardaydu horta waxay la kulmaan caqabado badan Een, deegaanka oo ku cusub waxay yimaadaan galaasyo cusub macalimiin cusub arday cusub oo ka kala yimi iskuulo kala duwan ayaa isugu yimaada marka ardayga een, marka hore wuxuu ka bilaabaa marka hore inuu inuu bal marka hore daraasad ku sameeyo xaaladda dugsiga iyo say wax u socdaan waxaas ayuu muddada hore ku mashquulsan yahay caqabadaha badan ee la kulma waxaa ka mid a maadooyinkii oo casharadii sidii hore ka adag yihiin xaalad ka duwan tii hore qofkii oo magaranaysaa xagga magaranaysaa dilkii iyo baqdintii oo- oo kale oo dee xaggii ka baqay macalinka iyana meesha ka baxdo uu mas-uuliyad dareemo marka farxad badan bay dareemaan sida badan waxbarashada foomwanka waxaa la yihahdaa dee waa waa linkage waxay isku xidhaa galaasyadii hore dugsiga dhexe iyo dugsiga een, sare ayay isku soo xidhmaan marka wuxuu dareema hankiisuna kor buu kacaya faaligiisu kor buu ku qaadmaa oo wuxuu dareemaa sumcad inuu leeyahay qofweynimo iyo mas-uuliyad ayuu dareemaa wuxuu kaloo een, uu dareemaa inuu in mustaqbal cusub uu higsanayo oo waa cusub u beryayaa markaa een, cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan saad id- intiinii fursadda u heshay inaad dhegaysataan shalayto waxa aan waraysi la yeelanay warsame cumar xuseen oo ah wiil dhallinyaro ah oo sugaanta curiya gaar ahaan wuxuu ka hadlayay dhinaca jacaylka qaybtanna sheekada qaybtii labaad ayuu sii wadi doonaa isagoo oo ka sheekaynaya gabadh jacayl lix maray iyo weliba maansooyin uu ka curiyey iyo dhalinyaro kala duwan oo ka jawaabtay wariyaha v o magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysiga la yeeshay barbaartii dhulkaygow bawayaashaan jeclaayoo bankii caddaa iyo bardihii taga oo bureeqa iigu sheega beenlow inaan noqon boqortiisu qoran tahay wax dhacay ahayn dee waxaay u sheegaynaa marka halkaabay dhallinyartii kala boodeenoo rag badan baa halkaa kala booday gabadhi baan is aragnay iyo ka sheekeeyo aduu ilaa hadda saddex qof bay maraysaa silsilada ilaa koo iyo toban gabadhi ma gaadha sheekadan xogta ma gaarta wallaahi garan maayo inay gaartay laakiin sheekadii waxaa loo bedelay dadka deegaanka u bedeleen gabar kaleo magaalada joogto isku magac ahaayeen gabadha bureeqada anaa iskala baxay laakiin gabadh magaceeda bureeqo lama oran marka gabar kaleo bureeqa la dhahaa magace loo bedelay deegaankiina joogto weliba deegaankiina joogto marka waxaa la ninka odag ahaa gabadh yare iskuulka dhiganaysa kusoo laabay
warsamow suugaanta saan kaaga buuxdahay dadku ma wada helaan marka ma waxaa jiray wax marka loo eego asala ama wax dambeo fir la xiriire ku saabsan suugaantaada hal abuureen horta suugaanta soomaalida waxaa la yidhaahdaa saddex habbay qofka wuu ku helaa ta koowaad waxaa la dhahaa waa hiddo keentayo qofku inuu hiddo ku helo awowgii adeerkiiya qoyskooga ama cidun si inay ula xidhiidho tan kalena waxaa la dhahaa waa howli keentayo qofku ceel iyo cara iyo jacayl iyo waxbaa kasoo saara gabay baabala haddaan uurkoo bukiya arami kaa keenin asaan olol jacayl iyo xanuunkugu ijbaareen afkunbaad ka leeday tixuu aran ma yeeshaan nin gabyahii baa sidayo haddaan bahalka howl kaa keenin dee tixaagu maba dhamaba beri baa galaas galaaskii koowaad isku dugsiga sare annagoo ku jirnaan afar wiil iyo afar hablood baanu ahayn galaaska waa howli keenteedii gabar baanu marka laisku kaaya xamajilo ninka gabadhaa la sheekaystaa wax weyna nagama sii dhexaynoo dhalinyaranimo iyo sheeko ma ogiye arrin saa usii weyn nagama dhexeyn gobolkana waxaa ka jirto qof qof hadduu qof maanta la sheekaysan labadaas qof in laisku ogaado hebel baa qofkaa la sheekaysan qof kale la sheekaysan masaajid baan cumdadul axkaam ka raacdaa inantana deris baan nahay maqhribkii gurigoodaan sii hormaray markaan masaajidka u socdo anigoo masaajidkii u socdo baan arkay gurigoo la tuurtuurinaya kuwasaan guriga qof baa ka xanuunsanaya galabti saal markaan masaajid tagay bay dhalinyartii ugu dhaheen gabadhii yareed waa la mehersanaya caaway oday baa soo doonay wallay haa madaxa xanuunay marka
de waxna kaalama dhexeyna waad u yaraaska siday siday mataqaan soo jiidashay igu lahayd masaajidkiibaa intaanu sheekada haynay sheekhi baa yimid oo xalqadii baa la fadhiistay axaadiista shantii habeen hore la akhriya caawo kale waa laga baxaa sheekhi baa igu yidhi kasoo baxo xadiiska markaan dhameeyey bay igu yiri raawiga sheek saanin canabi heblaayo ayadii baa maskaxda iga taagnayd
waa gartay
marka arrinkii markuu arrin weyn buu noqday wuu fogaaday oo gobolka dhan buu gaaray oo arrin caanuhu noqday ilda shiiqi su-aashuu ku weydiiyey aad gabadhii ku jawaabtay arrin caanu noqday oo masaajidkii baan isaga soo tegay habeenkii cashirka ma dhagaysan guriga markaan imid baan idhi inaad gabaydaa jirto caawa habeenkaa baan maanso sameeyey maanseyroo naftayda ay hamurugoon la yidhaahda waxay tiri naftayda ay hamurugoon ha u muhoon qofaan rabin maxubiya jacaylka kaama suugay libintiiyo sharaftaad mudnaydoo meeqaam aanan kula rabin bilge inaanu kuu sidin ruux kaa maarmay mudanay naftayda ay hamuursoon ha u madiixin milicsiga midda nacday galgacalkaa mawjadaa badweyntana hamaquuran weligaa hirka maayadiisan ayaanay moolka kugu ridin talaa lagu meel maraayo naf yahay miisaanka saar mahuraan wax ku ah ma jiiran wax kaa maqan taasaa igu horreysay habeenkaabaanan ogaaday inaan wax isku dayi karayo marka jacayl iyo caraba ku badaba waa qasab waatan kitaabkii masikii baa ka soo baxda warsame aad baad u mahadsan tahay waa inoo waqti kale adigaa mudan aad buu mahadsan yahay warsame cumar xuseen oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ibraahinow dhinacii heeseen goordho aad doona waxaa jirta hees in badan la maqlo haddaanad tumaynin tumaynin ama aanad aanad tegeynin tegeynin ama tiirkii magaalada heestii nasteexa indha hees kale u jawaaba ayaa horta inoo soo socotaa hayad mid kaleo taa u jawaabaysana waa sugeynaa
marka heestan waxaa kasoo bilaabaysaa intii wuxuu ka sheekeynayaa inanta iyo waayaha iyo duruufaha la isla soo maray iyo inuu afrika ka keenay iyo inuu magaaladaadii toronto keenay jidkii qodxaha badnaayo torontona ay kusoo dhammaatay haye marka dee jacaylka halkaasu maraya marka wuxuu leeyahay torontanku keenay waa ku soo xambaaray sheekada kale maxay ahayd
xagga dambe ayaynu dhegeystayaasha uga binixin doonaa markaa heesta axmed zaki ku luuqaya ayaan haatan kusu dhaweyna
tahribtiyo soqixii taraagiyadii ku siduu markaanka taakule ilaa torto ku geeye tahribtiyo soqixii taraagiyadii ku siday markaanka taakule ilaa torto ku geeye miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa daabta ku taallay ku taallay haddawaan ka tire ka tire halka daabta ku taallay ku taallay haddawaan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay daabta ku taallay ku taallay haddawaan ka tire ka tire halka daabta ku taallay ku taallay haddawaan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay nimaan tarin tiri waa talana meel dhigi waa waxaan tacab kulahaa tanoo kalad ma filayne taageeridii caashaqaagu mataash unbuu ahaa taageeridii caashaqaa hadduu taashuunahaa taageeridii caashaqaagu mataash unbuu ahaa taageeridii caashaqow hadduu taashuunahaa halka daabta ku taallay ku taallay haddawaanka tire ka tire halka daabta ku taallay ku taallay haddawaanka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay halka laabta ku taallay ku taallay haddawaanka tire ka tire halka laabta ku taallay ku taallay haddawaanka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay
ibrahim hadduu tuwanku kugu yidhi rag baa lagu taagsadaa halkaad laabta ku tiilay hadda waan kaa tiruulay
waxay ka sheekeynaysaa horta waayo badan oo dee jacaylka iyo nolosha iyo haweenka iyo qurbaha ah taraag taraag kale lagu sii bedelay iyo marka waxay ahaa aad aad iyo aad welibana waxaan aad uga xustaa heestan tusaale ahaan markaad dhinac kale ka eegtid een, waxaa jira dad badani sawir bay ka haystaan markay qurbaha imanayaan ee, waddamadan qurbaha laga yaabee een, waxa ay maanka ku hayaan iyo waxa halkan yaallaa inay kala duwanaadaan marka waxay maan ku hayeen waxaan ahayn u yimaadeen ay u badan tahay marka u yimaadaan waxaa laga yaabaa qoysas badan qaarkood maaha inta badan laakiin qaar ka mid a waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo isfaham waa nololeed oo laga yaabo qoyskii dhammaa ee sannado badan soo wada joogay in burbur qoys iyo waxyaabo badan ay soo kala dhex galaan marka gabadhiina meel luuqay fadhidaa ka heysee ninkan meel kaluu ka heysaa wax badan wax waa la badan wada dhibaataysan yahay haddaynu intaas kaga nimaadno heesta uu ku luuqeynayay axmed zaki haatanna ibraahim maxay noo xiga
waxaan u gelaynaa qaybtii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha ciyaaraha olombikada ee ka soconaya magaalada rio de janeiro waddanka brazil ayaa waddanka maraykanka weli hogaaminaya dalalka ku guulaystay abaalmarinada kala gedisan ee halkaasi ciyaaraha kala gedisan ka soconaya waddanka maraykanka ayaa waxa uu wadarta guud ilaayo hadda ugu guulaystay biladaha waxa ay gaarayaan shan iyo soddon biladood oo saddex iyo toban ka mid ay yihiin dahab labaiyo tobanna ay yihiin qalin tobanna ay maar yihiin waxaa kaalinta labaad fadhiya waddanka china oo lix iyo labaatan biladood xaabsaday iyadoo toban ka mid a biladahaasi ay dahab yihiin toddoba ka midna ay yihiin qalin sagaalna ay yihiin maar jabaan ayaa kaalinta saddexaad joogta waxayna ay leedahay sagaal iyo toban biladood ayay xaabsatay oo lix ka mid ay dahab yihiin hal waa qalin labaiyo tobanna waa maar austraaliya ayaa waxa ay joogtaa kaalinta afaraad waxayna ay xaabsatay afar iyo toban biladood oo shan ka mid ay yihiin dahab saddexna ay yihiin qalin lixna ay yihiin maar ciyaaruhu dhegaystayaal weli waa ay socdaan waxaana laga yaabaa in biladaha waddamada ku kala guulaysanaya ay marba marka ka dambeysa ay biladuhu kordhaan ciyaaraha olombikada ee waddanka braziil ka soconaya dhinaca kale kubadda cagta markaynu eegno ayaa waxaa kwaterfainalaha u soo baxay dhowr waddan kadib markii kulmadii ugu dambeeyey dhowaanta la ciyaaray oo dalalka kwaterfainalaha u soo baxaya la xaqiijiyey waxaana portugal iyo germany ay noqdeen kuwo isku aaday halka nigeria denmarkna ay wada dheeli doonaan south korea iyo honduras ayaa wada ciyaari doona braziilna waxay la ciyaari doontaa xulka waddanka colombia ciyaarahan waxay dhici doonaan dhammaantooda saddex iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee agost tababaraha cusub ee xulka kubadda cagta waddanka argentina edgardo buoza ayaa waxa uu la kulmay ciyaaryahanada lionel messi iyo khaver masjerano kadib markii edgardo buozi uu booqasho ku tegay magaalada barcelona ee kooxda barcelona ay ka dhisan tahay waxa uu ka qayb galay ciyaarta travo juan gamber waxaana uu la hadlay ciyaaryahanadaasi lionel messi oo dhowaantan sheegay inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga iyo khavier masjerano oo labaduba kooxda kubadda cagta barcelona u ciyaara kulankaas oo muddo saacad qaatay ayaa markuu dhammaaday kadib waxa uu tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta argentina uu diiday inay ka wada hadleen isaga iyo ciyaaryahanada reer argentiin sidii ay ciyaaryahanadaasi dib ugu soo laaban lahaayeen xulka waddanka argentina waxaase uu sheegay in arrimo khuseeyo kubadda cagta uun ay ka wada sheekaysteen waayadanba waxaa laisla dhex marayey in tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta argentiin uu isku dayiyo in lionel messi uu ka dhaadhiciyo in ciyaaraha kubadda cagta argentina uu dib ugu soo laabto iyadoo ilaayo hadda aysan caddayn in loo yeeri doono lionel messi ciyaarta isreebka koobka adduunka ee waddanka argentina la ciyaari doonta bisha sebtembar ee soo socota waddamada yurugway iyo venezuela naadiga kubadda cagta barcelona iyo f c sevilla ayaa dheeli doona subarkabaha waddankaasi sbain lugta koowaad iyadoo ciyaartooyga goolwadaha u ah naadiga kubadda cagta barcelona terstegen la sheegay inuu ka maqnaan doono kulanka lugta koowaad ee labada kooxood ay wada dheeli doonaan kadib markii dhaawac dhinaca lugta uu soo gaaray terstegen ayaa waxa uu ahaa dooqa koowaad ee ciyaaraha aan horyaalka ahayn ee naadiga kubadda cagta barcelona ciyaaraysay iyadoo claudio bravo hadda la rajaynayo in booskaasi uu bedelo dhinacayo dalka ingiriiska haddii aynu eegnana maalinta sabtida waxaa bilaami doona horyaalka waddankaasi ingiriiska iyadoo leicester city oo horyaalka ka difaacanaysa waxay la ciyaari doontaa naadiga hol city dhegaystayaal barnaamijyadeena ciyaaraha ee soo socda ayaanu ku qaadaa dhigi doona kulamadan horyaalka ingiriiska ee bilaabmaya iyadoo toddobaadka kale ee kusii xiga horyaalada kale qaarkood ay bilaabmi doonaan xubinta ciyaarahana halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararka ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah haddii aad fikrad haysato ama aad jecesha inaad ka qayb gasho barnaamijyada idaacadda ku baxa gaar ahaan dhallinyarada maanta inaad nagala soo xiriiri karto somali at voa news com somali at v o a newscom haddii wararkan iyo warbixinadani ku seegaana waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaly com haatana gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhownahay dhinacii heesaha ayaan mar kale jilleecaynah waa hees ay ku luuqayso fanaanada farxiya fiska ayaa idinku soo maqan
radiyo xidigihiyo cimilada adduunyada radiyo xidigihiyo cimilada adduunyada Halkaan joogayo, halkaan ku kaagayo, adigoo ku caadaqoon cara edebta hadalkeed. ama caamikala harin kaarka joogayo halkaan ku kaagaya adigoo ku caadaqoon cara edebta hadalkeed ama caamikala harin isaga cumaamadan culunka buwayno isaga cumaamadan culunka buwayno cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo irsi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo insi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii caqligiyo wax garaashiyo caynaha nunaabade caqligiyo wax garaashiyo caynaha nunaabade xajada cakirantiyo wala lagu cadayn karo odkarkiisa wayniyo qarta caabigee noqon ama caawi kari nolol xaajada cakirantiyo wala lagu cadayn karo odkarkiisa wayniyo qarta caabigee noqon ama caawi kari nolol awcaro waqtigaayo calafaxalku waydo awcaro waqtigaayo calafaxalku waydo
heestaas ay ku luuqaynaysa fanaanada farxiya fiskana waxay gebagaba u tahay idaacaddayaday duhurnimo ibraahim daandura iyaano ismaaciil xuseen farjara iyo ayaan sheekh oo dhinaca farsamadeeda la socodsiinaya tan iyo intaynu afarta kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
irsi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii cayayaanka duule ciidi